bulshada ku nool xaafada howlwadaag ee magaalada beledweyne ayaa si iskutashi dadweynaha ku bilaabay dib u diyaatir lagu sameynayo wadada burjada ciinta ee galbeedka magaalada wadadan oo marin muhiim ah isku socodka bulshada iyo gaadiidka saga kala goosha gobolada dalka ayaa waxaa soo garay burbur xogan oo sababay inuu adkaado marinka wadadan cumar calasow gudoomiyaha magaalada beledweyne oo kormeeray dib u diyaatirka wadada burjada ciinta ayaa bogaadiyey bulshada u istaagtay dib u diyaatirka wadada waxaan u mahad celinaa guddigan shaqada wanaagsan iyo sida ay isku hooleen in xaqiiqdii waddadan oo baahi weyn loo qabi inay intaan soo gaarsiiyaan ayna marayso heer gabagaba ah in maanta waddadan oo culays badan ka taagneyd bulshadan dhibaato ku haysa inay u kacaan ayna xaqiiqdii wax fiican ay ka qabtaan marka hore waxaan u mahad celinaa guddiga dhammaan waxaan leeyahay waad mahadsantihiin sidaad ogtihiin waddooyinkii magaalada inta badan way burbureen bulshaduna isku tashi bulshada ayaa wax walba dowladnimadu waa isku tashi bulsho iyo dowladnimo insha allah waxaa idin ballan qaadayaa inta uu dhammaanayo sanadka waddadaas in laami la saari doono waxaa soo dhammaaday mashaariicdii loogu talagalay dhismaha waddooyinkan ay maalgelinayeen baanka adduunka saddex waddo oo ugu horreysa oo ay ka mid tahay waddadan burjada ciinta ay noqoto waddadii saddexaad oo la dhigsa doono insha allah dhowaanna ay yeela doonto laamiyo iyo buundooyin iyo meelo ay biyaha ay maraan xilliga roobabka ah waddadan waa waddo aad muhiim u ah bulshada waa waddo inta badan dhibaato ay ku qabeen bulshada in xilliga roobeedka aysan isku socodka bulshadu ay cariiri ay noqon jirtay laakiin insha allah guddiga waxay sameeyeen dadaal aad u wanaagsan waxayna soo gaadhsiiyeen meel aad u wanaagsan si kastaba waddooyinka waaweyn ee magaalada beledweyne ayaa mar kasta waxaa burbur oo ka soo gaadha fatahaadda uu sameeyo webiga shabeelle